magaciisa waxaa layidhaha maxamed cali magan oo isku dhalay lamadii wiil midka marxuumka lageliya ninka kaleba aniga isku dhalay marka hore waxaad inooga sheekaysaa dhacdadan iyada ah qaab noocee bay ku dhacday ogaalkaaga
qaab waxay u dhacday iyagoo mataqaana xoogaa yar xurguf yar oo dhex taalay xurgufkaas oo kamid ah muxuu ahay ninkan nin xoogaa madax laga jiro ahaa ka wax dilaya ha yeeshee naagta usoo guursaday naagta u arkay inuu ninkan muxuu ahay isdulminayo ha yeeshee waxaa dhacday meeshii mataqaanaa nabad iyo xasilooni ku dine waa soo sidooda sulanaa marka waa ilaah markiisa waa isku qaadiyen ninka uu dilo waa gartay marka dilka muxuu u adeegsaday bal arrintaas iyada ah waxa u adeegtay masaar marka insha allah alxamdulilah masaarka xaguu kaga dhuftay maskaxda kugu dhuftay markuu dhacayna feera waa ugu dhuftay wadnaha hoostiisa laba jeer uu ku dhuftay miya a laba jeer ku dhuftay waa gartay marka hadda dhacdadaas markay dhacday kadib maxaa deegaanka oo ka dhacay tusaale ahaan ciidamo ammaan ayaa jiro oo tallaabo ay qaadeen ma jirtaa a noo yimid sii qodhacan ugu sheegnay saatin anigaa tagay marka ninkii waa kuraas waa kuraas loo dumaan yarin waa raadinayna hadeer marka waxaan tacabsanayna siiraan dhulkaas ugu baxsaday waa gartay marka adigu hal guri miyaad wada deganeedeen wiilashaadii adiga hal guri wada degneen labada guri oo labadaas guri waa isku deganeed anigana guriga saddexaad amaan degana marka acdan kusoo baarnay markaan imaanayna so waa orday waa qawayn waa gartay adiga murunka intuu socday ma maqlin miya may murun midir ninka baryahan damaska waa heshiisanayo marka waa isdildiray oo isu diyaarinayo inuu dilo wuu diyaarinaya ha marka hal leen si fiican ogaanay anigana waa iska dhacnay ninkaan salaada uu soo baxa isagoo aadaanka dambe ku rabo isagoo iskaad ku jiro maskaxdaaga dhuftay markuu dhacda dambeeru ku dhuftay marka saasa waxa u dhacayn caruur miyuu ka tagay marxuumka geeriyooday marxuumka laba gabadhoo ka tagay laba gabdhoodoo ka tagay midka wax dilay ka hor xaaf ma laha maya kina ilmu dhalin waa gartay yaa weynaa labadooda labada ninkaan la dilaa weynaa waa gartay bal ka waran hadda dhacdadan iyada ah ee dhacday qoyskaaga siday u taabatay wallahi aad bay saamaysay muxuu ahaa iyada amnayna oo wargelinay muxuu ahay kuleyb waa waa weli joognaa